israa'iil ayaa waxay sheegtay inay duqaysay kun iyo shan boqoloo goobood iyadoo saraakiisha caafimaadka lubnaanna ay sheegeen in duqayntaasi lagu dilay konton carruura iyo ugu yaraan sagaashan iyo afar haweena israa'iil waxa ay sheegtay in mid ka mid ah duqayntaasi ay ka geysatay magaalada bayruud ee duleedka koonfureed ayna ku dishay ibraahim moxamed qubaysi oo israa'iil ay ku tilmaamtay inuu ahaa taliyo sare oo militariga xamaas ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay inay aada uga carootay ugana xun tahay weeraro kale oo israa'iil ay fuliso oo lagu dilay laba ka mid ahaa shaqaalaheeda lubnaaniyiin tiradoodu ay gaarayso kumanaan ayaa iskood iyo codsiga israa'iilba kaga qaxay koonfurta lubnaan si ay uga badbaadaan weerarada israa'iil iyaga oo xiray waddooyinka waqooyi ee beyruud balse israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxa ay bartilmaamaysatay goobo ku yaala caasimadda iyadoo weerar ku qaaday dhismo ka koobnaa lix dabaqa oo ay ku dhinteen lix qof shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu sheegay furitaanka shirka sannadlaha ah ee qaramada midoobay oo yidhi waa inaan dhammaanteen qayladhaan ka muujinnaa colaadda sii huraysa lubnaanna ay qarka u saaran tahay iyadoo buu yidhi dadka lubnaan dadka israa'iil iyo dadka dunidaba aanay awoodin lubnaan inay noqoto khazo oo kale halkaasoo israa'iil ay mintidiinta xamaas iyo israa'iilba ay ku dagaalamayeen ku dhowaad sanad laakiin iyadoo israa'iil ay diiradda saartay xisbullah weeraradii ay ku qaadaysay xamaas ee khaza ayaa si weyn u yaraaday xisbullah iyo xamaas ayaa labaduba ah kooxo iiraan ay maalgeliso oo maraykanka iyo dalal kaleeto ay u aqoonsan yihiin ururo argaxiso ah kooxahaasi oo wacad ku maray inay burburinayaan israa'iil guteres ayaa ku tilmaamay khaza riyo aan joogsi lahayn oo khatarteeda leh inay ku fido gobolka oo dhan beesha caalamka waa inay abaabulaan xabad joojin deg deg ah ee khaza si deg deg ah oo shuruud la-aan ahna loo sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la bilaabo geedi socod aan laga noqon karin oo ku wajahan xal laba dowladood ah abuurista falastiin madax bannaan oo ay weeliso israa'iil oo dirislaha ayuu yidhi guteres maraykanka iyo qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa taageeray natiijada caynkaas ah ee ka soo baxda bariga dhexe laakiin ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo xukuumaddiisa garabka midig ayaa ka soo horjeestay iyadoo wadahadallada xabajoojintana ay hakadeen muddo bilaah militariga israa'iil ayaa isniintii waxa uu uga digay dadka degan dooxada beekha ee bariga lubnaan inay ka fogaadaan baqaarada hubka ee xisbullah dagaalkaasi ka soo xoogeystay dhinaca xadka israa'iil iyo lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wuxuu sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyo gobolka ah oo sii ballaarta maadaama aysan jirin xabajoojin dagaalka ka soo xoogeystay xadka israa'iil iyo lubnaan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyada gobolka in ay sii ballaartaan maadaama aysan jirin xabajoojin hor leh oo lagu joojinayo dagaalka khaza